بsم الlh الرحmn الرaحيم الحmd لlh رb العاalمين وصlى اllه وsلم عlى نبyina mحamd وعlى آlه وأصxaabه أجمعين أmا bعd qala الإmam أbو cbdالرحmn النsائي رaحimh الlه taعalى bab النhي عn الmثlة mudii iska reebidda la iska reebay caddaynteediiba u baab yahay almuthla qofka in sanka laga gooyo ama ama isha laga bixiyo ama dhegta laga gooyo oo si tashwiih ou ku jiro foolxumo ay ku jirto ee xubnaha looga jarjaro ayaa muthla leedaha iska reebidda marka arrintaa la reebay o bihi qaala akbaranaa moxamed bnu lmuhanaa qala xadaanaa cabdالsamd qala xadaanaa hishaamu wa huwa bnu abi cabdillahi الdastuwaa'iy can qataadata can anasi qaala kana rasuulu اllahi sal ly slam nabigu wuxuu ahaa yaxuhu fii khudbatihi khudbadiisa inuu boorinaayey cala sadaqati sadaqada ayuu dadka ku boorinayay wayanhaa can اlmuhlati muhladana waa reebayay nabiga sala اllahu alayhi wasalam xadiidkan idraaja ku jiro ama icdaal qeybtan dambe wayanhaa can اlmuhlati qataada yacnii wuxuu ka cabiray laba xadiid waayo xadiidkanuu sheegay markaa qataada kan dambe wayanhaa can اlmuhlati wuxuu ku wariyey wabalaqanaa waxaana soo gaartay inuu nebiga muhlada reebay waana waxay noqonaysaa marka yani idraaj in marka meesha uu ku jiro waayo xadiid sanadkiisu musnad iska ahaayo mutasil ahaa ayuu mid kale qeyb kamida ayuu ku dhex daray nooc idraajka ka mid ah wayn ayb ibnu xajar wuxuu yidhi waqad tabayana bi haada intuu soo dhiraan dhiriyey bu wuxuu yidhi meeshaas waxaa caddaaday buu yidhi ana fi ana fi lxadiidi aladii akhrajahu الnasaa-iyu xadiidka nasaa-i uu soo saaray min طariiqi cabdisamad bni cabdilwaarih can hishaami can qataadata can anasi qaala nahaa rasuulu llahi sal l slama can ilmuhlati idraajan inuu ku sugan yahay wa ana hada alqadra min alxadiidi qeybtan oo muhlada lam yusnidhu qataadatu qataada ma unan isnaadinin can anasin isagoo anas ka warinayo wainamaa dakarahu balaaqan ayuu u sheegay walamaa nashita lidikri isnaadihi saaqahu biwasaaئطa ilى الnabiy sal اه l slam wallahu aclam markii nashaad ou helayna qataado ciddii marka xadiidka ou ka maqlay ilaa iyo nebiga ayuu sheegay markaas qoladan marka kitaabka taxqiijiyan ta'siilka waxay yidhaahdeen wayacnii bidikri اlwasaaئiطi huna ma naqlahu الtirmidiyu fi اlcilal الkabiir can اlbukhaariyi qaala xadiiثu anas غayru maxfuud wainamaa rawaa hada qataadaة can اlxasan can hayaaji bni cimraan can cimraana bni xuseyn can الnabiy sal l slam intaha taasuu ka wadaa bay dhaheen warka meeshaan dheer inay kasoo galaan maba u baahnaynba ayaga laftooda waayo ibnu xajar wayacnii in la yihaha maba u baahnaba meeshuu ku dhex sheegayba naftirkiisa oo meeshaan ay soo qaadeen hadda waxoogaa ka hor ayuu sheegayba xaafidka oo weliba wuxuu tilmaamay abu daawuud xadiidka inuu wariyeyuu sheegay xadiidkan abu daawuuda wariyey laba kun lix boqol lixdan iyo toddobo ee xadiidka uu raqamkiisa yahay waayo oo sanadkan uu hadda sheegay oo qataada can ilxasan can hayaaj ibni cimraan can cimraana bni xuseyn marka wasaa-idku marka taasuu ka wadaa abu daawuud ayuuna ku sugan yahay iyo qeyrkiisa ayb laakiin xadiid anas waraa ku jiro xadiidkan wayanha can ilmuthla xadiidka anas ma aha sida hadda aada moodeysid daahirka ma ahane xadiidka anas isaga wuxuu ku egyahay yaxuhu fii khudbatihi cala sadaqa amaa intan kale qataado xadiid kale isagoo ishaarayo wuxuu yihi wabalaqnaa can الnabiy sal ll l slam ee sanadka uu uga soo gaarayna midkan ma aha ee waa mid kale oo marka uu xasanulbasri buu ka maqlay can hayaaj can cimraan marka meelaha oo waxaa lagu mihaalin karaa idraajka nushatu nadarka ibnu xajar amhilada mudrajka aada u badiyaa mihaalay tan u noqon kartaa leanna xadiid ayuu xadiid kale dhex geliyay hadda ayb marka xadiidku wuxuu daliilu yahay muhlada in la reebay sidaas in wax loo dilo oo qaab foolxumo ah dadka in loo googooyo inay ma inay in la reeray qisadii marka shalay aan soo marnayo nimankii isha laga musmaaray oo musmaarka kulul lagu indhaha isha birteeda laga mariyey iyo dhagaxda haraad loo dilay ee u dhintay oo dhagaxda qaniinayey iyo kuwaas marka culimada waxay yidhaahdaan waa qabla nahyi can ilmuhla intaan muhlada la reebinay ahayday kuwa dhahayaan bacdi ahlilcilmina waxay leeyihiin maba ahan sidaas waxay tahay ayagaa habkaas wax u dilay marka qisas ahaana loo loo sameeyey qaala baabu salbi salbigiibu u baab yahay asalbu waxaa weeye qofka in la dilo markaasna qori lagu xiro oo xubnihiisa gacmihiisa iyo lugihiisa in la xiro oo la waro oo jidka marka yacni meel dadku arkayaan oo kale lagu xarig yacni lagu xiro tiir marka salbigaas maxaa ujeeddada laga leeyahy waa maxay qofka dadka inay arkaan cuquubadaasna ka waantoobaan salbiga marka waxaa lagu sameeyaa qofka isbaarada dhigto dadkana dilo maalkoodana qaato dil iyo dhacow isku daraa ka noocaas oo kalea marka waa la dilaa kadibna waxaa lagu waraa waa la xiraa qori baa lagu xiraa ilaa marka maalin ama labo ama wax lamida dadka arkaan kadib waa la iska duugaa dabcan waana midda ilaahay uu yihi inamaa jazaau aladiina yuxaaribuuna allaha warasuulahu wayascuna fi lardi fasaada an yuqataluu aw yusallabuu aw tuqaطaca aydiihim waarjuluhum min khilaafin aw yunfaw min alardi ayb wbihi qala akbarana alcabaas bn mxamedi الduriyu qala xadaثna abu camiri الcaqadiy can ibrahima bni طahmana can cabdاlcaزiz bni rufayci can cubayd bni cumayri can caaishaةa ana rasuula اlahi sal slama qaal laa yaxilu damu mri'in muslimi qof muslima dhiiggiisa ma xalaal noqonayo ila bixdaa ثalaaثi khisaalin saddex arrimood midood maahani zanin muxsan mid zinaystay oo nikaax soo maray saxiixa yurjamu dhagaxaa lagu dilayaa ow rajulin qatala rajulan ama nin nin dilay mutacamidan kas u dilay fa yuqtalu waa la dilayaa ow rajulin ama nin yakhruju min alislaami islaamka ka baxaayo yuxaaribu allaha warasuulahu alle rasuullah dagaalamayo fa yuqtalu waa la dilayaa ow yuslabu ama waa la salbinaa inta la dilaa tiir lagu xiraa ow yunfaa min alardi ama dhulka ayaa laga dhoofinayaa waa la xabisaa marka owdan tanwiic miya mase waa takhyiir madaahibta waa ku kala duwan yihiin alimaamu maalik isaga wuxuu qabaa owda takhyiir inay tahay oo imaamku inuu khiyaar leeyahay afartaas cuquuba midii maslaxo badan ayuu dooranaa afartooda imaamkaa khiyaar u leh midii maslaxada ku jirto una dooran karaa alimaamu shaaficina wuxuu leeyahay maya ee owdu waa tanwiic waxayna ku kala xiran tahay qofka ciqaabtiisa falka uu geystay ayay ciqaabtiisa ku xiran tahay marka maalan wuxuu leeyahay qofka haddii uu waddadaas ku jiro oo uu dadka dilaayo bes maalna uunan qaadanaynin waa la dilaa haddii uu dadka dilaayo maalkiina qaadanayo waana la dilaa waana qori tiirkaana lagu xiraa si loo arko oo hore laga duugi maayo haddii uu maalka keliya qaatana lug iyo gacan isdhaafaa la gooyna uusan dadka dilin haddii uunan maalna qaadaynin dadna dilaynin laakiin dadka uu cabsi gelinayo keliya waddadan waa lagu jiraa iyo inuu waddada uu ku jiro inuu un caddaynayo marka sidaas uu yahayna xabsi ama magaalada inta laga dhoofiyaa meel uunan dad ka aqoonin baa lagu ilaalinaa sidaasuu marka ku tegay waana sida oo aada moodid cuquubada calaa qadrihaa inay tahay waxaa kale iyaga uga hadlaan halkan xiraabada yacnii qofka ma saameyneysaa meesha uu ku sameeyo bacdi ahlilcilmi waxay leeyihiin muxaarib qofka yacni xiraaba wuxuu geli karaa bay dhaheen oo keliya marka uu duurka uu galo waddooyinka duurka oo musaafiriinta ay maraan marka uu intuu u galo oo uu halkaas dadka ku isbaareeyo waayo waxay yidhaahdeen musaafirku waddadaas lagu helay cid u gargaaraysa badanaa male waxaa laga yaabaa waddadii oo cidlo ah iyo meel markaa yacni haddii uu xataa dad yiraa dhihi lahaa war isoo gaara wax soo gaaraya ma laha culimada qaarna waxay dhaheen waana sida loo badan yahay xooga badane ama magaalo dhexdeeda dadka ha ku dhaco ama yacni waddada burcad ha ku noqdo oo waddooyinkaas bannaanka magaalada bannaankeeda ha galo waa isku mid bal waxay leeyihin culimada waxaaba daran midka magaalada dhexdeeda waxaas ku sameynaya sababtoo ah waa nin soo dhigtay oo wax uu ka cabsanayo aan jirin xishoodkiina uu ka tegay leanna nin hadda magaaladii dhexdeeda la arkaayo yacni burcadnimo ku sameeyey bannaan ma u daaha marka marka isku mid waayo ama magaalada dhexdeeda haku burcadnimada ha ku sameeyo ama bannaankeeda ha ku sameeyo makaanku xiraabada xaqiiqadeeda saameyn kuma laha ayb qaala baabu lcabdi ya-baqu ilaa ardi shirki addoonkii ayuu u baab yahay ya-baqu dhuumanayo ilaa ardi shirki u dhuumanayo dhulkii marka shirkiga u dhuumanayo dhulkii gaalada marka ardu shirki haddii la yihi ardulislaamna waa jirtaa marka dhulal dhulka ama daaraha inay kala qeybsan yihiin waa de wax oo nusuustana laga fahmayo a-imaduna ay yacnii agtooda mutaqarir ka ahayd laakiin in la yidhaha daar wax jira maaha daar xarbi iyo daar islaam iyo daarulkufri iyo daarulxarbi iyo daarusalaam iyo oo yacni xarbi uunan markaas ka jirin iyo haddii hadda la yidhaahdo maalan waxaas ma jiraan daaraha in loogu qaybiyo qalad waana waana dacwo hadda aada caalamkii uga soconayso dareemaysid yacni dad daaraha fuqahada ku inkiraayo yacni daaraha inay ma magacyaal ay leeyihiinoo midna ay daarulxarbi tahay midna aynan ahayn mid daarulkufri inay tahay iyo daarulislaam iyo waa dad markaa de in faariq dhan inay baabi'iyaan rabo waayo faari wax faariqo u dhexeeyo muslin iyo gaal ma jira inay dhahaan dad rabo waayo dadkaas halkaasayna u socdaan wadakar wadi wadikru ikhtilaafi alfaadi الnaaqiliina likhabari jariirin fi dalika jariir bn cabdillahi albajali xadiidkiisa ee matnigiisa dadkii soo guuriyey alfaadooda iskhilaafideeda alikhtilaafi cala ashacbiy wuxuu ka bilaabay marka caamir ibnu sharaaxiil ashacbi marka caamir ibni sharaaxiil ashacbi can jariir sida la iskugu khilaafay horta waayo wabihi qaala akhbaranaa maxmuud ibnu haylaan qaala xadahanaa abu dawuud wahuwa طayaalisiyu qaala akhbaranaa shucbatu can mansuurin can الshacbiy can jariirin qaala qaala rasuulu llahi sal l slam idaa abaqa alcabdu addoonku haddii uu dhuunto lam tuqbal lahu salaatun salaad looma aqbalaayo xataa yarjica ilaa mawaaliihi dadkii lahaa ilaa uu kusoo laabto marka salaad ma loo aqbalaayo acamu min alijzaa qabuulku waa ka caamsan yahay ijzaa salaad uma gudmaysa lama dhihin looma aqbalaayo lyidhi aqbalaaddu marka waxay noqon kartaa kama ansaxayso waxaa kaley noqon kartaa ma yani waa ka ansaxaysaa laakiin miro ma ka helayo hadda marka midda sida dambe waayo addoonkan hadduu dhuunto salaad yuunan dukanin ma aha in la leeyahay salaaddii waa tukana oo mudaalabadii salaada laga rabay iyo waa ka waa hadduu dukado waa uga fakanayo waa ka ansaxay iskeed laakiin ajar iyo ma ka helayo badan maadaama uu macsi ku dhex jiro ayb wa bihi qaala mansuurkan marka waa mansuur bnu cabdiraxmaan algudaniy saduuqun yahim ayb wa bihi qaala akhbaranaa moxamed bnu qudaamata can jariiri can mugiirata can الshacbiy qaala kana jariiru wuxuu ahaa yuxadiثu can الnabiy sal ll slam nabiga ayuu ka warinayay idaa abaqa alcabdu lam tuqbal lahu salaatun looma aqbalayo wain maata hadduu dhintana maata kaafiran soo gaaluu dhimana marka maxaa laga wadaa maata kaafiran bacdi ahlilcilmi oo shuraaxda ka mida waxay yidhahdeen hadduu banaysto xaaraantaas istixlaal haddii uu sameeyo bimujaradi alibaaq yacni dhuumashada keligeed gaalnimo ma aha oo uu dhuunto istixlaal iyo wax lamida inay la jiraan sidaasay leeyihiin ayb ama isagoo diintii intuu ka laabto gaaladii markaas uu galo saas ku aado inay tahay nacam waabaqa gulaamun lijariirin addoon jariir ou lahaa ayaa dhuuntay fa akhadahu waa qabtay fadaraba cunuqahu qoortuu ka gooyey marka addoonkaas inuu riddo galayaa laga yaabaa saasayna u badan tahay haddii marka uu ridoobayna dilkiisa waa waajibaa addoonkuna sayidkiisa waa ku oogi karaa xadka wa bihi qaala akhbaranaa axmed bnu sulaymaan qaala xadaanaa cubaydullaahi bnu muusa qaala akhbaranaa israa'iilu can mugiirata can الshacbiyi can jariir bni cabdillaahi qaala idaa abaqa alcabdu ilaa ardi shirki falaa dimata lahu dima ma laha marka wajhulkhilaafku waa maxay israa'iil awqafa alxadiid xadiidka waa waqfiyey mowquufou ka dhigay oo jariir min kalaami jariirow ka dhigay jariir ibnu cabdilxamiid iyo mansuur ibnu cabdiraxmaanna ee xadiidka waxaan ujeedaa muqiiraha muqiira iyo mansuur ayagu xadiidka waxay u wariyeen marfuucay ka dhigeen weliba muqiira riwaayatu jariir can muqiirata iyo riwaayadii mansuur ibnu cabdiraxmaan can ishacbiy ayaa iswaafaqsan meel marka waxaa kusoo dhacaysa riwaayatu israa'iil can muqiira waayo marka waxaa isaga laba si looga kala wariyey jariir can muqiira xadiidku waa marfuuc israa'iil can muqiira xadiidku waa mowquuf qaala alikhtilaafu calaa abi isxaaq haddana sida xadiidkan abu isxaaq isabiici la iskugu khilaafay wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadaanaa xumayd bnu cabdiraxmaan can abiihi can abi isxaaqa can ishacbiyi can jariirin qaala qaala rasuulu llahi sal l slam idaa abaqa ilaa ardi idaa abaqa alcabdu ilaa ardi shirki fqad xalla damuhu dhiigiisa oo xalaal noqda wa bihi qaala akhbaranaa axmed bnu xarbin wahuwa almawsiliyu saduuqu rawaa lahu الnasaa-iyu qala xadaanaa qasimu wahuwa qasim bnu yaziid aljarmiyu abu yaziid almawsiliy hiqat caabid min afraadi الnasaa-i dadka uu la goonida noqday qala xadaanaa israa'iilu can abi isxaaqa can jariiri can الnabiy sal l slm qaala idaa abaqa alcabdu ilaa ardi shirki faqad xalla damuhu wbihi qaala akhbarana rabiicu bnu sulaymaan huwa almuraadiyu almu'adin saaxibu shaaficiy waa ninka shaafici cilmiga ka wariyay jadiidka qaala xadaanaa khalid bnu cabdiraxmaan wahuwa alkhuraasaaniyu abulhaytham saduuqun lahu awhaam qaala xadaanaa israa'iilu can abi isxaaqa can الshacbiy can jariirin qaala ayumaa cabdin abaqa ilaa ardi shirki faqad xalla damuhu meesha hadda marka riwaayadii hore can abi isxaaq can jariir buu yihi ayb xaashiye oo nusaqa xaashiyooyinkooda ka mid ah ayaa waxaa ku dhacday can abi isxaaq can ishacbiy can abi isxaaq can ishacbiy ayaa ku dha waa xadiidkii hore waxaana loo nisbeeyey riwaayat ibni xayuuya ragga ka warinaya nasaa-i kitaabka ibnu xayuuya ka mid a ibnu xayuuya marka loo nisbeeyey isaga riwaayat ibni xayuuya can abi isxaaq an can ishacbiy can jariir waaye laakiin nusaqa badankood shacbi ma gelinayaan meeshaas qaala xadaanaa israa'iilu can abi isxaaqa can ishacbiy can jariirin qaala ayuma cabdin abaqa ilaa ardi shirki faqad xalla damuhu wabihi qaala akhbaranii safwaan bnu camrin wahuwa alxumsiy sagiir صدوq rawى lh النسائي qال xdثnا أحمد بن khالد وهو الوhبي الkindي أbو سعيد صدوq qال xdثnا إسرائيل عن أbي إسحاq عن الشhعبي عن جرير qاl waa موqوف أيma عبد أbق إلى أرض الشhirك fqd xla dmه tii horena aan hadda kasoo tagnayna mوquufay ahayd ee xadiidkii أbي إسحاaq عan جرير ahaaye horena marfuucu ahaa wajhulkhilaafku marka waa kaas sida badan marka mowquufnimo wabihi qaala akhbaranaa cali bnu xujrin qaala akhbaranii shariikun can abi isxaaqa can caamirin waa caamir bni sharaaxiil ashacbi can jariirin qaala ayumaa cabdin abaqa min mawaaliihi walaxiqa bilcaduwi waa kaa marka cadowgii haleelay oo ama cadowgii yacni de munaasaro iyo mudaaharo iyo la sameeyey cadowgii oo muslimka kusoo jeestay amaba markaa isaga toosba u ridoobay walaaxiqa bilcaduwi faqad axalla binafsihi nafsadiisuu xalaaleeyey marka nugtada meesha ku jirta waa maxay xadiidu abi isxaaq waqfi iyo rafci baa la iskugu khilaafay alakharuuna yuuqifuuna badankood waa waqfinayaan riwaayaadka badankeed ee hal riwaaya ayaa rafcisan laakiin xadiidku waa sugan yahay oo kii hore yacni can dariiqi shacbi yani can dariiqi kii hore oo mansuur iyo ay warinayeen iyo muqiira iyo yaa xadiidka marfuucnimadiisa meeshaasuu ku yaala qaala baabu baabu اlxukmi fi lmurtadi xukunkii caddayntiisiiba uu baab yahay qofka murtadka ahee ridoobo xukunkiisa ayb wabihi qaala akhbaranaa abulأzhar axmed bn اlأzhar annaysaburiyu wahuwa saduuqu kana yaxfad huma kabira waa weynaaday fasaara kitaabuhu ahbata min xifdihi nasaa-i bnu maajaha u wariyaan qaala xadaanaa isxaaq bnu sulaymaan alraaziy wahuwa abu yaxya kuufiyu اlasli hiqat faadil qaala akhbarana almugiiraة bnu muslim wahuwa abu salamata abu salamata asaraaj saduuq can maari can maطarin اlwaraaq maطar bnu طahmaan alwaraaq saduuqun tagayara waxadiiduhu can caطaa daciifun bukhaari tacliiq ahaan ugu wariyaa iyo muslim iyo asxaabu sunan اlarbaca can naaficin can ibni cumara ana cuhmaana qaala samictu rasuula اllahi sal l slm yaquul laa yaxilu damu mri'in muslimi ila bixdaa halaaثin rajulu zanaa bacda ixsaanihi facalayhi اrajmu ow qatla camda facalayhi اlqawadu qisaasaa korkiisa aw irtada bacda islaamihi buu ridoobay facalayhi اlqatlu wbihi qaala akhbaranaa mu'mlu bnu yahaab wahuwa mu'mlu bnu ihaab abu cabdiraxmaan alkuufiyu saduuqu lahu awhaam rawaa lahu abu dawuuda wاnasaa'iy qaala xadaanaa cabdurazaq qaala akhbaranii ibnu jurayj can abi nadr salim bnu abi umaya hiqat habtu can busri bni saciidi can cuhmaana bni cafaana qala samictu rasuula اllahi slى اllahu عalayhi waslm yaqulu laa yaxillu damu mri'in muslimi ila bixdaa halaaث an yazniya bacda maa axsana inuu zinaysto markuu muxsan noqdo kadib ow yaqtula insaana inuu dilo fayuqtala la dilo ow yakfura bacda islaamihi inuu gaaloobo fayuqtala oo la dilo markaas wabihi qala akhbaranaa cimraan bnu muusa qala xadaanaa cabdulwaariث huwa bnu saciid altanuuriyu alcambariyu qala xadaanaa ayubu can cikrimata qaala qaala bnu cabaasin qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam man badala diinahu faqtuluuh qofkii diintiisa bedelo dila marka xukunkan murtadka xukunkiisa inuu dil yahay culimada nin haddii uu yahay waxaa ridoobay xukunkiisu inuu dil yahay ma isku khilaafsana bilijmaaca culimo badan usoo guuriyeen waa xugun marka aan muslimku weligiis isku khilaafin haddaa un dad marka yacnii islaam yacnii islaamnimada nooceeda ay wataan aan la fahmaynin ayaa hadda waxay leeyihiin xadka xukunka rid xadka riddaday muranka keenayaan ee kaas keligiisna muranka ma keenine waxay ka keeneen waxyaabo badan oo ijmaacaad oo muslimiintu aynan isku khilaafsanayn iyo ayay muran fara badan ay ka keeneen kuwaasuna marka yacni waagii hore zanaadiqaa la dhihi jiray dadka noocaas oo kale ah laakiin hadda mushkilada taagan dadkay iskaga dhex jiraan ma cambaaraysna dadka dhexdiisa kama ceebaysnaanayaan yacnii dadkiibaa diintii aan fa yacnii in badan ma fahamsana diinka qaar badanna diinku lama lahaa macno weyn uguma fadhiyan intaa dadka marka waxay leeyn waa run maxaa laga rabaa maxaa loo dilaa waxaa laga yaabaa qof in tiirka la geeyo ninkan maxaa loo dilaa waddankuu khayaanay in la yidhaha khaa-inulwadan waay naam ayaa dad loo dila yani khaa-inu diin in lala yaabo marka maxaa keenay khaa-inulwadanna aan lala yaabin dilkiisa naam marka fahm xumo waay naam ijmaaca keligiisa xujo aba naam naag hadday tahay qofka ridoobay waa laysku khilaafay abu xaniifa iyo jumhuur ayay noqdeen abu xaniifa isaga wuxuu leeyay ma la dilaayo naag hadday tahay waayo wuxuu leeyahay xadiidkii wuxuu keenayaa haweenka inaan la dilin maa kaanat hadihi lituqaatil nebiga wuxuu arkay naag dagaalada dhexdooda lagu dilay markaasuu inkiray markaa wuxuu leeyahay gaala gaaladii midii gaasha ahayd oo asalka ahayd ba haddii aan la dilaynin naagnimada darteed tanna ma la dilaayo laakiin haddii nas uu soo arooray man badala diinahu man waa cumuumaa ku jiro waa mawsuul yacni waa shardiyaan ujeedaa shardiyaduna waa waxay ka mid tahay waxyaabaha siiqulcumuumkay ka mid tahay rag iyo dumar iyo jamac iyo mufrad iyo kulli waa gelahayn kaas kalena wuxuu ku saabsan yahay gaalada iyo muslimka dagaalkooda markaad waa dagaalamaya naagtu haddaynan dagaalamin ma la dilaayo ayb meeshaas marka dariidadana waxay ku timaadaa qowl iyo ictiqaad iyo ficili inta waa ku timaadaa qofku waa inuu isaga qirtaa haddii uunan qof mu waa inuu qof mukallafa yahay mukhtaarna uu yahay mukhtaar maxaa baxayo haddii la qasbay oo kale gaalnimo ma lagu xukumaayna mukallaf marka uu yahayna cunug yar haddii uu wax gaalnimo a ku hadlo ama qof waalan haddii uu markaa yacni shay kufriya uu ku hadlo ama uu sameeyo ma loo dilaayo leanna mukallaf maba ahaanba soo magaran riddadu istitaabay leedahay oo qofka waa towbadaa laga dalbaa saddex maalmood saxaabo badanaana sidaas laga wariyey riddo walbaa marka tooba miyaa laga hormarinaa mase maya bacdi ahlilcilmi waxay leeyihiin qaarkood istitaaba maba leba zindiiqa iyo kale iyo maadaama yacni de kufrigiisuba uu kufri qarsoon yahay iyo midka riddadiisu dhib ou la socdo iyo sidai qoladii curaniyiintoon soo maraynay ayay qabsanayeen ayb cinda alimaami shaaficina nooc kasta oo riddo ah istitaabo ayaa ay leedahay wbihi qala akbarana mxamed bn cabd llahi bn اlmubaarak qala xadaثna abu hishaami qala xadaثna wuhaybun waa wheyb bnu khalid albasriyu abu hishaamna waa almugiiraة bnu slmة almaqzuumiy qaala xadaثna wuheybu qaala xadaثna ayubu can cikrimata ana naasa dad irtaduu can اlislaami bay ka ridoobeen faxaraqahm caliyu bالnaari cali dabuu ku gubay qaala bnu cabaas low kuntu ana haddaan aniga ahaan lahaa lam uxariqhum ma aanan gubeen qaala rasuulu lahi sal l slm nabigu wuxuu yihi laa tucadibuu bicadaab illahi ilaahay cadaabkiisa ha ku cadaabinina axadan qofna yani ilaahay baa dab wax ku cadaaba ha ku cadaabinina walow kuntu ana anigu haddaan ahaan lahaa laqataltuhum waa dili lahaa qaala rasuulu lahi sal l slam man badla diinahu faqtuluuh ayb marka riddadaasna waxaa iska soo gelaya dad waxaa jira ku qowlo kelimaad kufri ah cad ay bannaanka yaallo dad ku qowlaa jiro oo sharcigiiba yacni bannaanka inay ka yihiin sheegayo baatiniyadaa u badan waxaas hadhowna marka waxay leeyihin annaga warkeenna macno baatin ou leeyahay ma laga yeelayo qaadigu marka waxaas haddii uu yahay ma yeelayo qaar kalena marka waxay leeyihin maya ee mararka qaar yani qofkiida fiyoobiyaa lagu ogyahay waxay ku leeyihiin yatashadax tashaduxa eray waxaa isticmaala dadkan mutasawifada ah yacni qofkii waa waa iska bururaa waa qalbigiisa waa maqnaanaa qof maqan oo kale u noqonaa waxyaabaha uu ku hadlaayo dhan ma ogay leeyihiin qofkii lagu nin reerkiisii dhaqanayo shaqadiisii ku dhex jiro oo yacni fiyoobi lagu og yahay haddii hadda uu nebi maxamed maalan caayo wax kalean ka wadaa uu yidhaha ma laga yeelaa ma laga yeelaayo dadkaasna de kufrigoodu aada u xun yahay muqadamo waxaa jirta dheer oo uu sameeyey uu leeyahay alxaafid asakhaawi kitaabkan la yidhaha alqowl اlmumbi can tarjamati ibni carabi alqowl اlmumbi fi tarjamati ibni carabi culimada aqwaasheedu keenay waxay ibnu carabi ka dhaheen wuxuu gelayaa haddana kuwa kale de ibnu sabciin iyo ibnu farid iyo nimankii baatiniyada ahay muqadamada hore laakiin wuxuu ku dhigay ta'wiilka u aada uga sheekeeyey barnaamijkan ta'wiilka iyo warkaan saan looma jeedo saana loo jeedaada badan ayuu aada culimo badan warar uga keenay aada u fiican wbihi qaala akhbarana maxmuud bnu haylaan qaala xadaanaa moxamed bnu bakrin wahuwa albursaaniyu abu cuثmaan albasriyu saduqu caabid yukhdi saduqu caabidun saduqu qad yukhdi rawaa lahu asxaabu اlkutub الsita qaala akhbarana bnu jurayji qaala akhbarana ismaaciilu huwa bnu culaya can macmari can ayuba can cikrimata can ibni cabaasin qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam alxamdulilah can ibni cabaasin qaala qaala rasuulu llahi sal l slam man badela diinahu faqtuluuh diinkiisa qofkii bedela dila wbه qala أخbarnي hilاl بن العلاء qala xadaثna ismaaعiil بن cabd للahi بن زurاarةa ninkan ismaaعiil بن cabd لlahi بن زurاarة xaafiظ الmizi تhdiib الkamaalka wuxuu ramzi uga dhigay تmyiiz markuu qoray wuxuu تmyiiz marka tamyiiz wuxuu ka wadaa laysat lahu riwaaya fi lkutubi sita ilaa anahu dukira fi lkitaabi kitaabka waxaa loogu sheegay litamyiiz bis in laga sooco qof kale waana kanaa waa u jeednaayo de riwaayo ku leeyahay nasaa-i soo ma arkeysa ibnu xajarna taqriibka waa ku raacay tamyiizka unba u qoray weliba xaafid ilmizi tahdiibu lkamaalka wuxuu ku yidhi qaala abulqaasim fi shuyuukhi nubal rawaa kitaabkaas rawaa canhu bnu maajah wa rawa الnasaa'iyu can rajuli canhu waa kanaa ma ahna markaasuu yidhi waama markaa ibnu maaja wuxuu yidhi waa midka hore kuu ka warinaya mid hore wa waama الnasaa'iyu falam naqif calaa riwaayatihi can rajuli canhu wuxuu yidhi ma aanan dul istaagin uu yidhi isagoo nasaa-i ninkan ka warinayo can rajulin canhu weliba ma aanan dul istaagin uu yidhi marka waana kanaan xadiidkanna tuxfaha waa ku yaallaa marka inuu marka waxay ahayd in loo ramsiyo siin oo kale in looga dhigo ilaa nasaa-i riwaayo uu kuleeyahay ninkan whuwa صdوq تklma تklma fihi الأsdiy bila xuja qala xadaثna cabaad بن الcawaam huwa abu shl alwasiطiyu qala xadaثna sacيid wa ibn abi caruba can qataada can cikrima can ibni cabaasi qala qala rasuulu الlahi sal slam man badla diinahu faqtuluuh mizi weliba xadiidkii hore xadiidkii maxamuud bnu haylaan wuxuu yihi tuxfaha nasaa-i wuxuu kasoo naqliyey bacda hada alxadiid moxamed bnu bakrin laysa bilqawiyi fi lxadiid tuxfatulashraafka xadiidkii hore marku sheegay mizi nasaa-i wuxuu kasoo guuriyey inuu yihi moxamed bnu bakrin laysa bilqawiyi fi lxadiid laakiin moxamed bnu bakrin de waa aragta waa waa kutubu sita xadiidkiisa uu ku jiraa wbihi qaala akhbarana musa bnu cabdالraxman huwa alkindiyu abu ciisa alkuufiyu hiqat qala xadaثna moxamed bnu bishri qala xadaثna saciid can qataadaةa can اlxasan qaala qaala rasuulu اlahi sal slam man badla diinahu faqtuluuh waa mursal midkan qaala abu cabdالraxman wahada أwlىa bالصawaabi min xadiiثi cabaad kana uga haboon buu leeyahay xadiidka cabaad ibn اlcawaam ee hore can qataada can cikrima can ibni cabaas midkan can qataada can ilxasan qaala qaala rasu mursalkau rajaxa macnaha waayahay wa bihi qaala akhbaranii اlxuseyn bnu ciisa wahuwa alqumisiy saduuqun saaxibu xadiid can cabdiلsamed qaala xadaثna hishaamu can qataadata can anasi ana bna cabaasin qaala qaala rasuulu اlahi sal ly slama man badla diinahu faqtuluuh wa bihi qaala akhbaranaa marka xadiidkan ibn xibbaanna fii saxiixi buu ku wari min duruqin can cabdisamad bihi bukhaarina xadiidka wej kale ayuu ugaga sugnaaday can ibni cabaas wa bihi qaala akhbaranaa moxamed bn lmuhanaa qaala xadaanaa cabdusamad qaala xadaanaa hishaamun can qataadata can anasin ana caliya utiya binaasin dad ayaa loo keenay min azui azu waxaa la yidhaahdaa laba macnoba waa lagu sheegaa darbun aw jinsun min asuudaan dad suudaanta ka mida way jinsi suudaanta ka mida oo markaa yacni tiwaalun nixaaf waa dad dheer dheer oo caato ah kuwaasaa zut la yidhaahda ayb dad marka shakligoodu dad dheer dheer oo caato ah wa qiila waxaa la yidhi waa jinsun min asindi dad hindida ka mida qole hindida ka mida basro deganeyd ayaa la dhihi jiray zut utiya binaasin min azuti yacbuduuna wathanan oo sanam caabudaan loo keeno fa axraqahum waa gubay qaala bnu cabaas inamaa qaala rasuulu llahi sal l slam man badala diinahu faqtuluuh hala diluu yirmaan hala guba ma dhihin meeshaa marka waxaa ka muuqanayso dad ridoobay inay ahaayeen wabihi qaala abaranaa wabihi qaala xadaanaa moxamed bnu bashaarin waxadaanii xamaad bnu mascada saasaa hadda inta taal nasaa-i laakiin laa yarwi can xamaad bni mascada ilaa biwaasita xamaad bnu mascada nasaa-i kama wariyo toos waasito uga wariyaa waالsawaabu anahu min riwaayati moxamed bni bashaar can xamaad bni mascada waay wma jaءa fi الnusqi waxadaaniina khaطأn waay wالsawaabu xadaanii bgayri waawin waaw la-aan waawdaas ayb lidalika dubiba calى اlwaawi fi nusqati ta nusqooyinka qaar calaamatu tadbiib ayaa lagu qoraa dabaday ayaa lagu dhigay dabada marka waa waa yani calaamad yani saadka yani afkiisa hore meesha saa isaga soo duubmaayo iyadoo aan farku la soconin oo kale waxaana lagu qoraa hadalka sugnaaday laakiin ishkaalka uu ku jiro marka macnaha waawgaas ishkaalay keenaya moxamed ibnu bashaar iyo xamaad ibnu mascadaan ka maqlay iyay noqonayaan nasaa-ina xamaad waxba kama maqlinba ibnu mascada waasito unba uga maqlay toos ugama maqlin marka meeshaan waawdaasaa marka qalad ku jira oo xadaanii xamaad ibnu mascadata qaala xadaanaa quratu bnu khaalidin can xumayd bni hilaali can abi burdata bni abi muusa alashcariyi can abihi ana nabiya sal l slama bacaahu ila alyaman ayuu u diray uma arsala mucaada bna jabalin bacda dalika ayuu diray haddana gadaashiisa falamaa qadima markuu soo galay qaala wuxuu yihi mucaad markuu soo galay ayuha nnaas inii rasuulu rasuuli illaahi ilaykum alla rasuulkiisii kii uu soo diray oo idiin soo diraan ahay faalqaa lahu abuu muusa wuxuu utuu u riday wisaadatan barkin liyajlisa calayha soo ugu fariisto fautiya birajulin nin ayaa loo keenay abuu muusa kaana yahuudiyan yahuudi ahaa fa aslama islaamay uma kafara gaaloobay faqaala mucaadun mucaad wuxuu yihi laa ajlisu ma fariisanayo xataa yuqtal ilaa laga dila kan qadaau llahi warasuulihi ilaahay xukunkiisa iyo rasuulkiisa xukunkiisa waaye ayuu yihi sidaa halaaa maraatin saddex jeer falamaa qutila markii la dilay qacda waa fariistay marka dadka iimaan kale waa kuwaanaan intaas yartaa ninkan ooba la dili rabo ayuu wuxuu leeyahay ma fariisanayo ilaa xukunkan ilaahay la fuliyo xukunka alla yani waa waa la weynayay saxaabada yani maantana waxay maraysaa xukunkii alle wax kale inta lagu soo bedelay in la yidhaah haddana wax allaale wixii khilaafsan waxaan annaga aan qornay wixii xeer ama sharci kastooo khilaafsan waa wax kama jiraan in la dhahaan maraynaa yani tabdiilkaas ka daran maba jireen ayb wax ka xun male waxaas oo kale abuu muusa oo xukunkii alle fulinayo mucaad wuxuu leeyahy ma fariisanayo ilaa aada xukunkan fuliso qadaa' llahi warasuulihi halaaa maraatin falamaa qutila markii la dilay qacda waa iska fariistay mucaad marka meesha waxaa laga qaatay xukunka murtadku inuu dil yahay xadiid saddexaad waay kan marka waxaa kaloo laga qaar ay culimmada u deliishadaan istitaabo iyo lagama hadlin marka waxay leeyihiin istitaabadu waajib maaha in laga toobad dalbo laakiin bacdi duruqihi baa waxaa ku jiro in laga toobad dalbo wabihi qaala akhbarana alqasim bnu zakariya bni dinar qala xadaanii axmed bn lmufadl qala xadaanaa asbaatu qala zacma الsudiyu can muscab bni sacdi can abihi qaala lama kana ywmu fatxi makata markay ahayd amana rasuulu llahi sal l slam annaasa dadka nebigu waa ammaan geliyey ilaa arbacata nafarin afar qof maahani iyo wamra'atayni laba naagood wa qaala wuxuu yidhi iqtuluuhum dila wain wajadtumuuhum haddaad heshaan xitaa mutacalliqiina iyagoo ku dhegan biastaari lkacbati kacbada daahiyadeeda kacbada daahiyadeeda iyagoo ku dhegan haddaad aragtaan xataa bartaas ku dila yani waa qofaan xurmo lahayn waa qofka heerkaas qofka dhiiggiisu nebigu ou hadur uga dhigay ama uu u amray waa waa qof yacni gaalnimada wax kalea u ehliyey oo ka oo dhib badan cikrimatu bnu abi jahlin wacabdullaahi bnu khatal wama wa miqyas bnu subaabata wa cabdullaahi bnu sacdi bni abi sarx ayay ahaayeen faama cabdullaahi bnu khatal fa udrika waa la qabtay wahuwa mutacalliqun biastaari lkacbati isagoo ku dhegan kacbada daahiyadeeda fastabaqa ilayhi saciid bnu xurayf ayaa u degdegay iyo wacmaaru bnu yaasir fasabaqa saciidun camaaran saciid camaarow ka hormaray wa kaana ashaba rajulayni labadoodana ninka kanaa dhalin yaraa saciid ayuu ahaa faqatalahu horu ka dilay labadooda u orday kii dili lahaa camaar waa looga hormaray ninkaana ka dhalin yaraa markaasu waa sugay waa dilay kacbadii daahiyadeeda soo haystaa la dilaydan jaraa-imta qaar marka waa in meel layska mariya dadkaani kufrigooda waxbaa wehliyey nebigay caayi jireen qaarkood qaarkood gabdhaha muslimaadkay gabay ku caayi jireen kuwa waaba iska ridoobeenba intay yacni ibnu abi sarxi oo kale intuu wax qorqori jirayoo oo yacni nebiga waxuu qorqori jiray iyo ayuu intuu iska laabto wuxuu yidhi anaa waxu qori jiray yuu yidhi anaana idinka aqaano markaasuu iska ridoobin waxay ku tuseen marka kaas inuunan la mid ahayn kuwan gaaladan iska asalka inuuna inaynan la mid ahayn wa amaa miqyasu bnu subaabata faadrakahu nnaasu fi suuq suuqi ayaa lagu helay faqataluuhu waa dileen wa amaa cikrimatu cikrima farakiba albaxra badduu fuulay waa cararay marka baddiibuu fuulay faasaabathum caasifun waxaa asiibtay dabayl duufaan ayaa ku kacday faqaala asxaabu safiinati dadkii doonta waxay dhaheen akhlisuu war ilaahay ducada ha loo gaar yeelo fa ina aalihatakum waana mushrikiinad ilaahyadiinu laa tugnii cankum shay-an haahunaa ilaahyadiinu meeshaan waxba kama tarayso yani ilaahyada aada aaminsan tihiin halkan waxba kama galaane ilaahay keliya hala baryo bani aadamku marka mar walba waa ku jirtaa soo ma aragtid ilaahay jiritaankiisa waa ku jirtaa adduunka kan ugu mulxidsan ninka ugu mulxidsan oo ilaahay ugu inkirid badan haddii uu arko hadduu dhibaato saasoo kale ou galo inuu ilaah jiro ka bixin karo waa kusoo dhaci gaal iyo muslim ba arrin marka uu ogyahay ayb gaalada waxay yidhaahdaan askarigu marka uu yacni la hareereeyo ee xabadaha ka dhammaadaan meel ou u ciirsada waayo cadowgii meel walba uu saa uga soo taagan yahay meeshaasoo kale waxay yidhaahdaan mulxid ma jireen qof mulxid ah oo ama yacnii godadka oo dugaagga dhexdiisa ilxaadka ma jiro kii xataa mulxidka ahay god libaax markuu galo bis waay mulxidnimadii waa tuura waa u dhammaatay inta kalena maanta dhan ilaah ma jira ilaah ma jiray kuleeyihin shayaadiin marka sidaasay waxay yidhaahdeen laa tugnii cankum shayan haahunaa faqaala cikrimatu wuxuu yihi wallaahi baan ku dhaartay lain lam yunajinii haddii uunan i badbaadinaynin min albaxri badda uunan iga badbaadinaynin ila alikhlaasu ilaahay oo cibaadada loo barax tira maahane laa yunajinii fi lbari gayruhu haddaan beriga u baxana cidaan isaga ahayn ima badbaadi karto meeshaas baa dersi uga soo baxay allaahuma ina laka calaya cahdan ilaahu ballan ayaa korkayga aada igu leedahay in anta caafaytanii haddaa i caafiso mimaa ana fiihi waxaan ku jira a iga caafiso an aatiya muxamedan sala allahu calayhi wasalam inaan muxamed u tago xataa adaaca yadiya fii yadihi gacanteyda ilaa aan gacantiisa ka geliyo fala ajidannahu waxaan arki aan heli doonaa cafuwan kariiman inuu cafis badan yahay oo wanaag badan yahay fa jaa-a waa yimid fa aslama waa islaamay ninkaa isaga marka waa islaamay nebigeena sala allahu calayhi wasalama waa aqbalay wa ama cabdullaahi bnu sacdin aw ama cabdullaahi bnu sacdi bni abi sarxin fainahu ikhtaba'a waa waa isqariyey cinda cuhmaana bni cafaan cuhmaan agtiisuu isku qariyey falamaa dacaa rasuulu llahi sal l slam annaasa markuu nebiga dadka ugu yeeray dadkii reer maka ee markaa islaamay gaalada ahaa markii hore ila lbaycati markuu ugu yeeray jaa-a bihi cuhmaana la yimid marka waa keenay cuhmaanay isku hooyo ahaayeen walaalkii isku hooyo xataa awqafahu cala nabiy sal l slam ilaa uu nebiga agtiisa soo istaajiyey qaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah rasuul allow baayic cabdallaahi la mubaayaco waa islaamaya qaala wuxuu yidhi farafaca ra'sahu madaxiisuu kor u qaaday nebiga fanadara ilayhi halaaan saddex jeer buu saa u fiiriyey saas u fiiriyey kulla dalika kaagaas oo dhan ya-baa nebigu waa diidaa waa diiday afka kama dhihin laakiin rasuul allow la mubaayaco shib waayo nebiga ninkii unbuu fiirina la mubaayaco waa shib ninkii u fiirina fabaayacahu bacda halaain saddex jeer markuu cuhmaan ku celceliyay waa iskala mubaayacooday uma aqbala calaa asxaabihi buu kusoo jeestay faqaala wuxuu yidhi amaa kaana fiikum rajulun rashiid war nin hanuunsan oo wax fahmaaya miyuunan idinku jirin yaquumu ilaa haada kan u istaagayo xaysu ra-aanii markuu i arkay kafaftu yaddii gacantayda inaan ka laabtay can baycatihi baycadiisa fayaqtuluhu fahuwa yaqtuluhu waa dilaa markaas isagana oo markaysa fahuwa yaqtuluhu u dila marka yani intaan aamusnaa dhan miyaydnan dareemayninoo qof idinka midoo inta i fahmo ninkaa dilo mi idinku jira miyaha yani jariimo weyn nin nin galay waay faqaaluu waxay yidhaahdeen wamaa yudriinaa yaa rasuula allah rasuul allow maxaana ogeysiinaayo maa fii nafsika waxa nafsadaada ku jiro hallaa aw maata ilaynaa maad noo ishaartid bicaynika xoogaa ishaada maad noogu ishaartid ood noo iljabisid qaala wuxuu yidhi innahu laa yanbagii uma shanigu wuxuu yahay laa yanbagii linabiyi nebi uma habboona an yakuuna lahu inuu u ahaado khaa'inatu lacyun yacni il wax khiyaanayso inuu nebi yeesho ma habboona nebigu wixiisu waa cad yihiin qofkii dil mudanna bareer si uu ogyaho uu dilaa qofkii markaas kalena laakiin inuu qadri iyo sameeyo nebi suurtagal ma aha ma dhacayso taas hda akhirh wاllah aclam wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi waalihi وaصxaabiه